الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad min suurati saba qul innamaa acidukum biwaaxida an taquumuu lilaahi mahnaa wafuraada huma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam innamaa acidukum anigu waan idin wacdinayaa e waa idin waaninayaa biwaaxidatin bikhaslatin waaxidatin hal khaslo hal arrin ayaan idinku waaninayaa waxaa lala hadlayaa khitaabku ku dhacayaa acidukum idinka waan idin waaninayaa la leeyahay waa kuwii mushrikiinta ahaa waa idiin naseexaynayaa waan idiin dardaarmayaa waa idin waaninayaa hal khaslaan idinku waaninayaa oo idiin dardaarmayaa oo idinku naseexaynaya khasladii waa tan an taquumuu hiya khasladaasi an taquumuu inaad qumtaan weeye lilaahi ilaahay an taquumuu inaad qumtaan weeye kacdaan lilaahi ilaahay mathnaa itnayni itnayni xaalaatihiin laba labo wa furaadaa xaalaatihiin waaxidan waaxidan mid mid qiyaamkan qofkii inta fadhiga ka kaca istaagaya loogama jeedo an taquumuu inaa kacdaan waxaa looga jeedaa inaa ku dadaashaan xaqa ilaahay darti u dhowaataan idinkoo jamaca oo mujtamiciin ah iyo idinkoo halhal ah intaba inaad sidaas samaysaan weeye khasladda aan idinku waaninayo marka an taquumuu lilaahi ku cadafoo humma dabadeedna tatafakkaruu aada tafakudhaan oo aada fakadhaan oo maxaa ka fakeraysaan markaa fakadhaan aada ogaataan litaclamuu markaa aada ogaataan maa bisaaxibikum saaxiibkiin inaysan ku sugnayn oo nebi muxameda min jinnatin wax waaliya inaysan ku sugnayn taa aada ogaataan kitaabkan mucjiskaa nebiga loo soo dhiibay weeye nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka massun min aljunuun wax waaliya oo ku sugan haba yaraatee ma jidho khasladaas ayaan idinku waaninayaa markaa dadku labalabada iyo halhalka baa tafakurka iyo ma garanaysaa ictibaarta usii xeel dheer baa lagu leeyahy an taquumuu lilaahi liwajhillaahi weeye mutafariqiina xaalatiin inayni inayni wa waaxidan waaxidan idinkoo saas oo dadku markay isku bataan xoogaa hugun iyo tashwiish iyo waxyaalo mancinaya tafakurka iyo waxyaalahaasaa imaan kara baa layidhi kamaa yakuunu fi duruusi alatii yajtamicu fiiha aljamaaca sida duruusta khalqiyada tirada badan iskugu yimaadaan kaba dhacdaba amaa labada qof iyo halhalka iyo waxaas waxa weeyaan falaa yakaadu lxaqu an yacduuhumaa xaqu u dhowaan mayo inuu labadaa gudbo hadday fakeraan oo si fiican isku waraysaan oo ictibaar qaataan oo tafakuraan in huwa maa huwa muusan ahaanin nebi moxamed ilaa nadiirun diga mooyaane lakum idinka idinka idiin digaya bayna yaday cadaabin cadaab hortiisa cadaabkaasoo shadiidin daran waxaa weeyaan nebi maxamed waa dige wuxuu idinka digayaa cadaab daran cadaabkaasoo shadiid ah kaas buu idinka digayaa markaas tafakurkaasi hadde waxaa lagu gaarayaa wax weyn baa lagu gaarayaa tafakurkuna waa wax cajo badan mathnaa xaala kownikum mutafariqiina aatiin mathnaa mathnaa inayni inayni bay ka dhiganta mathnaa laba labo wa mutafariqiina furaadaa fardan fardan wa waaxidan waaxidan wey sidaa inaad samaysaan macnaha weeya deedna waxaa la yidhi iyagaa waxay dee waa iyagii lahaa nebigan waalimayaa ku jidha iyo waxyaalaha waa iyagii sheegaya markaa kabacdina aada ogaataan markaad tafakudhaan maa bisaaxibikum saaxiibkiin inaysan ku sugnaanin min jinnatin saaxiibnimadaas dee weligeed baa nebigu ku dhex noolaayo ka dhashay oo la joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam in huwa maa huwa ilaa nadiirun mid degaya lakum idinka idin cabsi gelin bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab daran hortiis ayuu idinka digaya nebigeenna calayhi salaatu wasalaam cadaabkaa daran baa layidhi ummadda ugadi lianna nebi maxamed waxaa la soo saaray qurba saacati saacadda qiyaamada agteeda baa nebiga lasoo dara waa nebiyu akhri zamaan bucidtu ana wasaacatu jamiican in kaadat latasbiqunii aniga saacaddii waana la soo diray waxayba u dhowaatay inay iga sabaqdo dee waxa weeyaan kullu aatin qariibi adduunka wixii tagay markii loo faar loo fiiriyo ummaddaani casar gaab ummad la keenayoo kale weeye casar gaab qoraxda inta ka hadhay waa wax iska yar weeyaan bukhaarigu wuxuu warinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu buurta safe la yidhaahdo fuulay maalin oo dadkii u yeeray wuxuu yidhi yaa sabaaxaa war ka kacay war waa ladinku waa beris markaasaa quraysh baa soo dhoobatay ka warrama buu yidhi haddaan idin dhaho cadowgii baa idinku waaberisay ama idinku galabaysay ma ii rumayn lahaydeen waxay dhaheen haa annagu waa kuu rumayn lahay wuxuu yidhi haddaba cadaab daran baan idinka digaya abuulahab baa kacay tabban laka buu yidhi nebiguu la hadlayaa hoog baa kuu ahaaday alihaadaa jamactana ma waxaasaa noogu yeedha markaasaa la soo dejiyey tabbat yadaa abii lahabin wa tabba qur-aankaa la akhrinaya qoyskaas ninkaa iyo xaaskiisa reerkaas halaagu ku dhacay weligeed ka sheekaynaya qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam maa sa'altukum wixii aan idin su-aasho oo min ajrin ajar iyo ujra ah idin weydiisanba maye fa huwa kaasi lakum idinkoo idiin ahaaday waxaan idin weydiisto aayadda waxaa ku jira macno cajiiba wixii aan idin weydiisto oo ajri ah haddaanba idinba weydiisan maye idinkaaba iska leh waxay ka dhigan tahay ninaan waxba ku siinayn oo aad tidhaahdid war wixii aniga ay siisay ama ay ugu talagashay adaa iskale adaan kuu daayo waxbaba kuma siin waxnana kuma soo wadin saasoo kale ka dhigantahay maa sa'altukum icraabo kalena waa ku jiraan oo min ajrin fa huwa lakum idinkoo idiin ahaaday in ajriya maa ajriya aniga ajarkaygu ma ahaanin iyo hawaabkaygu ilaa cala allaahi rabbi alcaalamiin ilaaha rabbulcaalamiin ah ayaa anigu ka sugaya wa huwa ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii shahiidun ilaahay weeyaan mid raqiiba oo xaadira weeyaan ilaahay og subxaanahu wa tacaala wax ka qarsoonna ma jiraan mudalicun ilaahay mudaalacanaya wey qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed oo calayka asalaatu wasalaam inna rabbii aniga rabbigay intaasoo qul baa ku jidha dhowr iyo toban inna rabbii aniga rabbigay yaqdifu wuxuu caddaynayaa wuxuu ganayaa bilxaqi yaqdifu bimacnaa yubayinu wuxuu caddaynahayaa xujaduu caddaynahayaa oo daahirinahaya yaqdifu bilxaq baadilkaa la tuurayaa xaqaa lagu ganayaa bal naqdifu bilxaqi cala albaadili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq oo kale weeyaan callaamu lquyuubi huwa ilaahayna callaamu lquyuubi waxa maqan oo qeybka alle ku ogaal badan weeye ku cilmi badan weeye subxaana wa tacaala qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam jaa alxaqu dhexaqi waa yimid xaqa nuurkiisa waa yimid wamaa yubdiu lbaadilu baadilkuna ma bilaabanayo wamaa yuciidu mana soo noqonahayo waxa weeyaan baadilkii aan weli imaan ma bilaabanayo baadilkii tegayna dib uma soo noqonayo yubdiudu waa saa wamaa yubdiu lbaadilu wamaa yuciidu baadilkii waa teg noqosho dambe iyo bilow dambe midna uma ahaanin bini aadamku markasta ama waxaan horay loo howlgelin baa la bilaabayaa ama wax soo socday baa la tamimayaa waxa weeyaan baadilkii waa baaba-ay lam yabqa lahu ibdaa'un walaa icaada ibdaa oo bilow ah iyo icaado oo soo noqoda midna uma ahaanin laa yubdiu walaa yuciid weeyaan waxay aayaddu la macno tahay waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaadilu suurat lisraa baan kusoo maray qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam in dalaltu haddii anigu aan dhumo fa innamaa adilu waxaan u dhumay oo keliya calaa nafsii naftayda haddayba dhacdaba dalaal inuu xasilo saa sheeganaysaan maba jidhee dalaalkaas dembiga ka imaanayaae aniga unbuu dusheeda yahay idinka dushiinna maaha taasna kaba soo qaad weeye maba jidhe wain ihtadaytu haddaan hanuuno xaqa ku hanuunaan waa sida jidhe fa bimaa yuuxii ilaya rabbi wey fa bimaa fa bisababi maa shay sababkiis weeya hanuunkaas yuuxii uu waxyooday ilaya xaggayga uu u waxyooday rabbii aniga rabbigay wuxuu ii waxyooday sababkeed wey hanuunka aan hanuunay waa hidaaya min allah hanuun xag rabbi ka yimid wey iyo wa towfiiq xag rabbi ka timid innahu ilaahayna samiicun ilaahay mid maqal badan wey qariibun samiic liman dacaahu ciddii ilaahay u yeerata ilaahay waa samiic qariibun qariibul ijaaba liman rajaah ciddii rajaysana inuu aqbalo ilaahay waa mid qariiba weeyaan ilaahay wuxuu ogyahay cid kasta mid hanuunsan iyo mid dhunsanba qowlkooda iyo ficilkooda labadaba waa ogyahay hadduu xataa qofku si kasta u qariyo ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala si kasta hadduu ugu xeel dheeraado inaan la ogaan ilaahay waa ogyahay waa samiic ilaahay subxaanahu wa tacaala qariib ilaahay weeyaan marka sidaa darteed xadiidku waa siday ku soo arooray bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innakum laa tadcuuna asamma walaa qaa'iban u dhawaaqan maysaan midaan wax maqlayn iyo mid qaa'ibah ee maqan innamaa tadcuuna waxaad tuugaysaan samiican qariiban mujiiban allaha tilmaamahaas leh oo samiica ah ee qariibka ah ee mujiibka ah allahaas weeyaan ee aayar u ducays haa aayar u ducays qisaa xadiidku ku yimid walow taraa id fazicuu qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi walow taraa haddaa arki lahayd nebiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam calayka asalaatu wasalaam id fazicuu markay argagaxeen kuwa gaalada ah id waqti fazicuu markay qabuuraha inta ka soo baxeen iyagoo argagaxsan oo didsan oo qubuuraha looga yeedhay ilaa qubuurihii baa la dhahayaa soo hal mar ka soo baxoo loo dhawaaqaya wax allaali wixii dhulka ku jiray baa soo yaacay ilaahay awoodiisu ballaaran ah haddaa arki lahayd waqtigaas jawaabtiiba iska keenba la ra'ayta amran cadiiman lowda jawaabkeeda waxaad arki lahayd arrin la yaab leh arrin weyn arrin waxaa arki lahayd aada u culus tartacidu lahul faraa'isu waxa weeyaan keliyaha iyo goshu ay la ruxruxanto baqdin darteed ayaa arki lahayd macnaha falaa fawta fakashana ma ahaanin id fazicuu oo falaa fawta wax fakasho ah iyo wax cararana muusan ahaanin oo wauqiduu wauqiduu waana la qabta id fazicuu oo wauqiduu halkaasaa loogu cadfo wauqiduu waa ficilka maadi muqayir siiqaha wauqiduu id fazicuu markay argagaxeen oo wauqiduu la qabtay min makaanin makaan xaggiis baa laga soo qabtay makaankaasoo qariibin dhow meel dhow baaba dadkii laga soo qabtay oo waa xaggee mowqifkii la soo istaagay ee dadka lasoo dhoobay baa laga soo qabtay waa ardulmaxshar meeshii lasoo shiriyey dadka xaggee loo wadaa ila naari marka haddaa arki lahayd id fazicuu oo falaa fawta fakashaya cararna uusan jirin oo wawqiduu la qabtay markay argagaxeenoo wawqiduu lasoo qabtay min makaanin qariibin la ra'ayta amran cadiiman baa arki lahayd waa kaa jawaabka meel fog ba lagama keeni weye meel dhow baaba laga soo qabtay wawqiduu min makaanin ayaa laga soo qabtay makaankaasoo qariibin qariib ah marka waxa weeyaan markay argagaxeen waa goorma culimmada qaar waxay dheheen waa markay naftu ka dhacayso ergagax baa ku dhacay ama qubuuraha dhexdooda markay joogaan oo buunka la yeeriyo la dhawaaqo lasoo bixinayo oo qubuuraha ay ka soo baxayaan weeye culimaa tiri war waaba maalintii beder markii la leynayo xataa malaa'igtu timid waa lagu tilmaamo sidaa weeye intaba waa la sheego argagaxaas baa dhacay cadaabka ilaahay markay arkaan ama kuwo dhulka lala goynayaa jira baa layidhi oo waa kuwe dadkii tirada badnaayoo ninku soo kaxaystayoo aakhiru zamaanka imaanayoo kacbada ilaahay inay dumiyaan isku soo raacaya bannaan markay marayaan maka iyo madiine u dhaxaysa alxarameynka baa khusifa bihim dhulkaa lala jaraya markaasaa wax ka badbaadaya way baaba'ayaan qof baa ka badbaadaya hal nin ninna kaas waxaa lagu tilmaamay nin juhayna la dhihi jira waa iyada hadda lagu la dhaho ama hadal halhaysa laga dhigtay cinda juhaynata alkhabaru lyaqiin warka yaqiinta ah juhayna haya cinda juhayna alkhabaru lyaqiin falaa fawta waukhiduu min makaanin qariibin dhulka dushiisaa laga kaxeeyey waa macno kale dhulka dushiisaa laga soo qabtay makaan qariiba isla meel dhow oo dhulka dhexdiisii baa la saaray qofkii haddeer dhulka dhex korkiisa soconayey inta la qabtay baa un dhulkiisaa loogu ceshay min makaanin qariibin ama mowqifkiia laga keenayoo naartaa loo kaxeeyey ama beder hadday ahayd banaankii beder ay ku baabi'een baa inta laga soo kaxeeya godkii qaliibka ahaa gaalada odayaashii lagu guray baa lagu gura ama haddii dhulka lala gooyey min makaanin qariibin baa looga yimidoo hal mar baa bartay taagnaayeen gomadaha ku hayeen baa lala gooyey khusifuu bihim dhulkii baa lala jaray kay doontaba ha noqotee ya waa min makaanin qariibin intaasoo macnahay ka badanba waa ku jira intaa markii la soo maray waqaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada aha markay cadaabka arkeen aamanaa waan rumaynay bihi bilqur'aani baan rumaynay aamanaa waan rumaynay bihi birasuuli rasuulkaan rumaynay labadaba waa loo celiyay labadaba ka dhig qur-aanka iyo rasuulku waa rumayn wixii awalay wax ka sheegayeen oo kana rumayn mayno yaa kii ka horreeyey hortiisa ahaana rumayn mayno iyo waa ka soo waa u hadleen marka ilaahay wuxuu yidhi wa annaa kayfa sideebuu lahum iyaga u ahaaday attanaawushu laacid iyo gaarid min makaanin makaan xaggiisa ay ka soo laacaan makaankaasoo baciidin fog wa annaa lahum utanaawushu sideeba ugu ahaatay gaarid attanaawushu waa attanaawuru qaadasho iyo laacid min makaanin baciid aakhiray joogaane iimaankana adduunyaa laga rabay inay la yimaadaane xaggee bay halkaa uga laaci karaan adduunyo baa iimaanku waxu tari lahay aakhiro qof yidhi haddaan wax rumaynaya waxba u tari mayso oo aan awal iimaan lahayn xaggeeba marka laacid iyo gaarid ugu ahaatay min makaanin makaan xaggiis makaankaasoo baciidin dheer oo fog adduunyo tagta meeshii camalfalka iyo iimaanka la raba in lala yimaado laga soo teg waa sidaa weeye waxa weeyaan qof raba shay inuu laaco shayguna ka fog yahay oo rabaa inuu gacanta ula aado sidii shay u dhow oo gacanta la gaarayo oo kale balse bay taas ku dhacaysa ma dhacaysa wey walaal qadwaqad kafaruu bihi walxaal qad kafaruu bihi ay ka kufriyeen kafaruu bihi bilqur'aani ama kafaruu bihi birasuuli nebi maxamed ay ka soo gaaloobeen min qablu horay yaa adduunyada markii la joogay iyagoo soo gaaloobay jumladan a xaalaysay walxaal waqad kafaruu walxaal qad kafaruu bihi ay ka gaaloobeen rasuulka iyo qur-aankaba min qabl horay seebay maanta aakhiray joogaana iimaanka u laaci karayaan oo wayaqdifuuna ayna ganayeen bilqaybi qaybka min makaanin makaan xagga ay ka soo ganayeen makaankaasoo baciidin fog malahooda rajman bilqaybi malahooda bay arrimaha qaybka ah ka soo ganayeen iyagaa iska qiyaasayay maxay dhihi jireen laa bacd isi soo saar ma jiro walaa xisaaba walaa jannata walaa naar waxaasoo dhan waa maxay yaqdifuuna bilqayb wey wax qayb oo maqan bay halkaa ka soo ganaya waa fikir dhiibasho min makaanin baciidin aysan xaqiiqadeeda gaari karin aysan ogeyn halkaasay ka soo ganayaan ay ka soo macnaha sheegayaan hadalka malahooday halkaa ka soo ganayaan wey carabtaa waxay dhahaan likulli man takallama bimaa laa yacrif yacrif qof kastoo ka hadla wuxuusan garasho u lahayn huwa yaqdifu wayarjum bilqayb rajman bilqayb qaybku ganaya halkaasuu iska ganaya waa iska hadal la yska tuuraya wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waxyiila waa la kala teedahay baynahum iyaga iyo wa bayna maa yashtahuuna waxay ishtahaynayeen waa la kala manciyey waa la kala teeday teedahay xiindaab baa udhexeeya maxay ishtahaynayeen iimaan iyo janno inay galaan iyaga iyo wixii ay raadinayeen waa la kala teedahay kamaa fucila sidii lagu sameeyey biashyaacihim kuwa iyaga la midka ahaa min qablu ya min qablu horay ula midka ahaa min qablu horay loogu sameeyey xoogaa waxaa la yidhi waa laga cajab badan yahay kamaa fucila sidii lagu sameeyey biashyaacihim kuwii amfaashooda ah iyaga la midkood min qablu horay loogu sameeyey haddaa dhahda weli aakhire lama gaarin oo wixii lagu samayn lahaa waa dambeeyaan kamaa fucila sidii lagu sameeyey biashyaacihim biashbaahihim kuwii iyaga shabahayey wa amaalihim kuwii iyaga lamidka ahaa maxay kala mid ahaayeen xagga gaalnimada min qablu horay ummadihii hore yaa kuwa ay kala midka ahaayeenoo gaalnimada ay isku midka ka ahaayeen qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen adduunka markii la joogay fii shakin shaki dhexdiis bay ku jireen shakigaasoo muriibin shaki kale sii beeray shakiga ku jira shaki kalea ka dhalanaya fii shakin wartiyaabin shaki ayay kaga sugnaayeen iyo dareen xisaabta iyo cadaabka muriibin waa lagu sii adkeeyey cajabun cajiibun adoo yidhi oo kale weeye yaab yaabkii weeyaan shaki shaki kale sii xambaarsan oo sii beeraya weeyaan suuratu faadix makiyatun aayadaheedu waa afartan iyo shan aayadood mar hadday maki tahay wax badan baa soo qaadatay qur-aanka makigaa meeshuu ka hadlayen bay ku hadli suuraddaani waxay ka hadlaysaa farqiga u dhexeeya mu'min iyo kaafir tusaalayaal bayna bixin doontaayo mid indhala iyo mid indhaqaba waa tusaale la bixinayo mugdiyaal iyo nuur waa tusaale la bixinayo hoos iyo iyo kulayl waa tusaale suuradda aan ku gaarayno waxay ka hadli doontaa ilaahay awooddiis noocyada midhaha iyo si ay u kala duwan yihiin iyo makhluuqaadka kaleba waa laga hadlayaa mid cad mid madow mid guduudan iyo waxaasoo makhluuqaada ilaahay abuuray subxaana wa tacaala ummaddan dhaxalkeeda oo ah risaaladan samaawiga ee nebi maxamed ilaahay usoo dhiibay kitaabkan qur-aankaa iyo sharaftiisa waa laga hadli doonaa ummaddu saddex nooc inay u qaybsami doonto yaa mid mu macnaha muqasir ah iyo mid muxsin ah iyo saabiq bilkhayraati mid ah saddexdaa inay u qaybsami doonaan suuradda waxaa lagu khatimi doonaa kuwa gaalada ah ee asnaamta iyo awhaanta iyo dhagaxda caabuda kuwa iyagaa in hadal adag loo soo jeediyo qalbiga xanuujinaya suuratu faadir waxaa loogu magacaaba lidikri hada alism aljaliil magacaa sharaftalea ku jira tilmaantaa wanaagsan baa ku jidha ay suuraddu ku bilaabanayso waa suuradaha xamdiga lagu bilowday bismi illaahi araxmaani araxiim quluu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray iyo walardi ardada ardooyinkaa looga jeedaay iska bilaabay cid oo wadayda iyadoo aysan jirin faadir waa mubdic waa muujid iska ahaysiiyey iska bilaabay calaa gayri mihaalin tusaale iyo sambal kaleoo laga fiirsaday la-aanteed allihii jaacili lmalaa'ikati malaa'igta yaa ka yeelayey rusulan ilaahay malaa'igta ka yeelay ka yeelayey kuwo erge ah oo u dhaxeeya ilaahay iyo ambiyadiis xag rabbi bay waxyiga ka keenayaan ambiyaday u keenayaan sidaas ambiyadii baa iyana sii faafinaya rusushaasoo waxaa weeyaan jaacililmalaa'ikati rusulan taasoo ulii ajnixatin garbo u saaxiiba ajnixadaasoo mathnaa labalaba ah wa hulaatha saddex saddex ah wa rubaaca afar afar ah malaa'igta ilaahay abuurkooda weynankiisa iyo sida ay yihiin iyo cajaa'ibtoodu waa waxayna inagu suuraysan karin oo aada iyo aada u xeel dheer taa weeyaan ilaahay rusushaasu wuxuu ka dhigay malaa'igtaas wuxuu ka dhigay rusula jaacililmalaaikati rusula rusushaas ka sifee rusushaasoo ulii ajnixatin garbo u saaxiiba asxaabi ajnixa ka sifee misna oo ajnixadaas sifadan dambe leh ajnixadaasoo garbahaasoo mathnaa laba laba ah wa hulaaa saddex saddexa wa rubaaca afar afara malag laba leh saddex mid leh mid afar leh nebigu dee jibriil markuu arkay lix boqol oo garab isagoo leh waa iyadii la tusay malku jibriil mathnaa wa hulaaa wa rubac intaa keliya maahae yaziidu fi lkhalqi ilaahay abuurka waa ziyaadayaa maa yashaau wuxuu doono wuxuu doono baa ilaahay ku ziyaadinaya yaziidu fi lkhalqi maa yashaau ayaa ilaahay ku kordhaya subxaana wa tacaala eegmada wanaagsan indhaha loo yeelay sanka la siinayo waxaa weeyaan macaanka afka laga dareemayo waxaasoo dhan marka malaa'igta ilaahay khalqi ilaahay weeyaan jibriil habeenkii nebiga la dheelmay baa la tus walahu sittu miati janaax bayna kulli janaaxayni kamaa bayna almashriqi waalmaqribi laba kasoo garab gabbal dhac iyo gabbal kasoo baqurax kasoo bax oo kale ahaayeen baa leeyahy xadiiun akhrajahu muslimu can ibni mascuudin weeyaan waa xadiidkaas in allaha ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun ilaahay shay dhammaantii mid awooda weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay sidaas weeyaan marka awoodaha ilaahay baa halkaa lagu tusaya bal cirarkan sida loo abuuro bal malaa'igtan bal dhulalkan bal arrimahaasaa lagu tusaalaynaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa yaftaxi illaahu ilaahay wuxuu u furo linnaasi dadka oo min raxmatin raxmad iyo naxariisa falaa mumsika lahaa mid qabsan kara ma jiro haysan kara wixii ilaahay ummadda u furo oo ilaahay addoommadiisa siiyo ku tafadulo ee ilaahay raxmaddiisaa nicmo iyo caafimaad iyo ammaan iyo cilmi iyo xikmad iyo risqi iyo rusul loo soo diray ah nicamta ilaahay lama tirin karee falaa mumsika lahaa mid hays mid qabsan kara mid celin karaa ma jiro laa yaqdiru axadun calaa imsaaki qofna ma ma ceshan karo khasnadaas iyo waxaa ilaahay bixinayo cidna ma celin ka dhowey wamaa yumsik ilaahay wuxuu haysto oo aan khalqiga la siinna falaa mursila mid diri karaa ma jiro lahu saga min bacdihi ilaahay gadaashi wixii ilaahay joojiyana wax soo dayn kara falaa mursila lahu min bacdi mid soo fasixi kara oo soo dayn kara oo keeni karaa ma jiro min bacdi bacda an amsakahu inta ilaahay haystay dabadeed wa huwa ilaahayna alcasiizu ilaahay weeye allaha qaalibkaa weeye calaa kulli shay alxakiimu ilaahay weeye fii suncihi subxaana wa tacaala alladii yafcalu maa yuriid laakiin sida xikmadiisu keentay wixii aya maslaxaddu ayaa ilaahay samaynaya wax furidda iyo waxhaysashadu waxaa laga sheegay waxay cibaaro ka tahay wax bixinta iyo wax udiididda isagaa ilaahay wax bixiya isagaa wax manciya isagaa cidduu raba ku ciriiriya isagaa cidduu raba u waasiciya wakaas xadiid waxaa ku taallay axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun allaahuma laa maanica limaa acdayt walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu ayaa ku taali waa xadiid cajaa'iba xadiidkaas ictiraad baa la yihahdaa wakullunaa laka cabdu jumla muctarida wey yaa ayuha nnaas dadow kulligiinba wadkuruu waxaa xusuusataa nicmat allahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiinna u idinku nicmeeyey oo aan la tirin karin nicamta tirada badanoo ilaahay idinku nicmeeyey bal taa xusuus nicmada hadda xusuustoo tirtiraya loogama jeedo carabka ka tirtiraya ee waxa weeyaan war nicmadaas ilaahay ugu shukriya oo xifdiya oo xafida oo kufraan iyo diidid ha la imaanina iska ilaaliy hal min khaaliqin hal min khaaliqin mid wax abuuray kaasoo khaaliqaasoo ka sifee khayrullaahi ilaahay kayrkiisii mawjuudun mid jira ma yahay hal min khaaliqin ma ahaaday mid wax abuuray mid wax abuuray kaasoo khayrullaahi ilaahay kayrkiisa mawjuudun mid jira war ma mid wax abuuray oo aan alla ahayn mayaa jira yarsuqukum xaalow ilaahay idin arsaaqahayo ama istinaafna waa ka dhigi ka dhaaf ama waa xaalayn ka dhaaf yarsuqukum ilaahay waa idin arsaaqaya min asamaa'i xagga koroo idinka arsaaqaya iyo walardi xagga hoose oo dhulka ah labadaba mid kasta risqi baa ka yimaada laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane fa annaa xaggeebaa kayfa sideebaa tu'fakuuna la idiin iilahayaa sidaa iyadoo xaqa laydinku caddeeyey xaggee la idiin iilayaadoo asnaam inaa caabudaan la idinku iilayaa oo cibaadadii ilaahayna aa ka tagtaa bal hadda u fiirsa marka ma jiraa mid wax arsaaqah iyo mid wax abuuray oo aan alla ahayn ma jiro wey fa annaa tu'fakuuna marka wain yukadibuuka haddii ay ku beeniyaan faqad kudibat waxaa la beeniyey rusulun baa la beeniyey min qablika adiga horta nebi allo hadday ku beeniyaan ambiye kaa horeysaa la beeniya adiga laguma bilaabin nebigaa loo tasliyeynaya wailallaahi ilaahay intii ka wailallaahi ilaahay xaggiisa oo keliya baana turjacul umuuru arrimaha loo celinayaayo loo naqayaa keligiis baa ilaahay arrimahoo dhan halkaasaa loo celinayaa oo loo naqayaa rabbanaa taqabal minaa innaka anta asamiicu alcaliim darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab